nimankii noocaa ahaa waxoogaa waxaa cajabin waayey niman dhexdhexaadaa la saaray oo labadan kooxaad soo kala xukumaya markaasaa waxay yidhaahdeen haadaa taxkiimu ra'yi rijaali fii kitaab illah rag ra'yigood ayaa laga xaakim dhigtay kitaabkii ilaahayna lagu bedeshay sidaas daraaddeed warkaasi war aan yeelayna maaha haye asxaabu rasuulillahi iyo wixii barnaamijkaa aqbalay way gaaloobeen haye innagaa sawaab ah gooni bay u baxeen nahrawaan meel la yidhaahdo tuulaa bay isku urursadeen meeshay khawaarijtu ka dhalatay asbaabtooda ugu horeysa marka waxay ku sheegaan culimadu inay tahay in ay xaqireen oo yeseen oo ay waxaan waxba ka jirin ka soo qaadeen ra'yigii ay isla garteen fuqahaau saxaaba wa culamaau haadihi lumma sidaas daraaddeed haddii fuqahadii iyo dadkii cilmiga lahaa ra'yigooda aada tasbiihiso aada ka dhigta waxaan waxba ka jirin ha wax laabla kaca ha yani waxa weeyaan wax noocaas oo kale haddaad ku tilmaanto wax laabla kaca haddaad ku tilmaanto adiguna saadu ku cajabisa shaki ma leh inaad af min usuuli lkhawaarij ay kugu jirto astaanta labaad ee khawaarijtu ay leedahay waxaa ka mid a oo kusoo aroortay aasaarta waxa la yidhaahdo iscajabin intaadu kula qumanaaso dadka kaleo dhanna wax khariban kula noqdaan waa sima min simaati lkhawaarij maxaa kutusaya nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh markii uu hanaa-imta qaybiyey kadib ninkii ay cajab gelin weyday qismadii nebigu sal alay wasalam ee dhihi jiray icdil fa inaka lam tacdil maxamedow cadaalad samee cadaalad ma aadan samaynine ninkaasi waa ninka khawaarijtu ka farcantay sida nabiga xadiiskiisa ku sug sal lay slam yakhruju min bibii hada nabigu uri sal lay wasalam leesh u fiirsada nebi maxamed xukumkiisii ayuu wuxuu u arkay inuu khaldan yahay isaguna isla saxsan soo ma waxaa ka dambaysay fuqahadii saxaabada iyo culimadoodii ra'yigay qaataan ra'yigay qaataan ra'yigay qaateen saxaabada iyo fuqahadii saxaabadu ayaa haddana inay yasaan ayaguna isla qumanaadaan bay qaateen astaamahooda marka waxaa ka mid ah khawaarista lagu yaqaano inay culimada ka fogaadaan dadka wax garanaya ka durkaan ayaga tooda uun ay cajabiso waa astaamaha lagu yaqaano dadka afkaarta khawaarijta rumaysan dadka muslimiintana ay waajib tahay inay ka taxadaraan way iska jiraan waxaa ka mid ah oo muhimadeeda mudan runtii in la tilmaamo arrimaha yani waxa weeyaan culimada markaan ka hadlayno oo leenahay culimada waa culimada rabbaaniyiinta ah culimo marka laga hadlayo fuqahada shareecada taqaano marka laga hadlayo waa culimada rabbaaniyiinta waa culimada lagu yaqaano inay shareecadana aqoon uleeyihiin oo raasikin yihiin midda labaadna ammaano lagu yaqaano iyo warac diintooda inaynan gadanin dhaqan iyo camalfal lagu yaqaano culimadaa wey culimadan ka hadlay culimaa suu kama hadlay nin diintiisa gatay kama hadlayno nin aan aqoon lahayn oo culimada isku soo daray kama hadlayno laakiin waxaan ka hadlaynaa waa culimada cilmigooda ku darsaday camalka culimada kuwaasa la yidhaha allah tabaaraka watacala soomuna dhihin allah tabaaraka watacala soomuusa dhihin inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa saasa daraaddeed baa waxay yidhahdaan alcilmu alkhashya cilmigu waa alla ka cabsi soo ma cilmi waa alla ka cabsi camal hadduusan la socon cilmi maba ninka aan camalka ku darina caalima ma tan ka hadlayno taa iyadaa way marka waxaan marka leeyahay walaalayaal culimada oo loo noqdo qadaayaadka waaweyn khaasatan ee nawaasisha ummadda ku dhacaysana loo daayo ra'yigoodana la qaato waa asal weyn oo ummaddu ku badbaadi karto in qadiyadaasi taqsiilkaa la qaato waa masalo daruuri ah culimadana sumcaddooda la ilaaliyo oo aan lagu xadgudbin ijtihaadaadkooda la sixgeliyo oo aan lagu xadgudbin loo cudur daaro hadduu mid kamid a ama majmuuca kamid a khata ka dhaco loo cudur daaro aan la tasfiihinin ninka caalimkaa markaad tasfiihiso ra'yigiisiiyo isagaba meesha ka saarto oo dhaleecayso indhihii mujtamaca waa ka dhacaya soo ma mujtamacii waa nacayaa mujtamacii markaad culimada ku dirto culimadii nacaan yaa kolood u haysaa mid ugu bedeli ilan cid la-aan joogi maayaan ma siyaasiyiintaad ku xidhay ya siyaasiyiinta baa ku xidhay ma odayaasha iyo kaaba qabiiladaad ku xidhay ma adaa sheekh isaga dhigiyo hor istaagi haddaad meesha ka saarto culimada iyo hoggaankoodiiyo ku xidhnaantooda laabudda min badiil badiilna waxaa noqonaya cid markaasi aan mudnayn oo uu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dalluu fa adalluu qadaayaadka noocan oo kaletaana ee maanta ummadda haystana walaalayaal nawaasil baa la yidhaahdaa ijtihaadaad fara badan bay u baahan tahay aqoon bay u baahan tahay tarayus iyo deganaan bay u baahan tahay ijtihaadkaasaa haddana khaldami kara saxmi kara laakiin marnaba ka dhalan mayso nin culimo ah oo ijtihaaday in la yidhaahdo muxuu ahaay khalaas waa nooga dhamaatay ka waa nooga dhamaatay oo haddana inta laga gudbo la yidhaahdo weligiiba suug buu ahaa weligii waa naqaanay weligiiba carabqaad u ahaayo caadaqaad u ahaayo meelahaas wax ka urursan jiray weligaana waa naqaanay oo intaasoo ra'yihoo kala gedisanoo ishardinahayuu leeyahay a khalaas haddaad taa samayso adigana waxaad ku tala gashaa inta yartay ku hoos joogto sidaad kaa kula dhaqantayna kugula dhaqmi doonaa sooma ninkii aabihii caasiyey isagana ilmihiisa caasiyay natiija xasmiyo tarbiyada noocaasa markaad adiga dadka ku tarbiyeyso oo aada barto ruuxii khaldamay inaan haba yaraatee wax cudurdaara loo samaynin oo ijtihaadaadka aan la ictibaarinin waxaad ku tala gashaa adigana mawqifyadaada aada qaadanayso berri ardadaada aan waxgaradka ahayn unbaa ku tacliiqin doonta kula tasiirin doonta ilmahana kuu qaada soo maxa fawda aan markasan lahayn yaa la cuskanaya fawdo musiibada marka walaalayaal jirtaan iyo natiijada ka dhalanaysa ay waa tahay waxaan uga gudbayaa racniga iyo duridda culimadaha laga daayo nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh in badan buu ka hadlay ninka culimada qadarintiisa iyo qiimayntiisu waa allah tabaaraka watacaala weyneyntiisa si nebigu ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh mafhuumkuna wuxuu kutusayaa xaqiridiisa iyo meel kaga dhiciisa waa allah weyneyntiisii oo meel kaga dhacday sidaasna nabigeena ka sugan tahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina min ijlaali illah ikraama bishaybati lmuslim waxaamil lqur'aan gayri algaali fiihi waljaafi canhu ilaahay weyneyntiisay ka mid tahay inaad weynayso ruuxa da'da ee ilaahay diintiisa dhexdeeda ku cirooday odayga weyn ee ilaahay diintiisa intaa kula ekaaday inaad ixtiraamtood qadariso waa allah weyneyntiisa waxaa kaloo allah weyneyntiisa ah qur-aanka ninka xambaarsan ee caalimka ah ee fiqigiisii aqoontiisii xambaarsan asagana inaad weynayso shardi waxa ah inuu yahay gayra alghaali fiihi waljaafi canhu waa inuusan guluwiyo xadgudubna qur-aankii ku samaynin kana sokadhi yani waa inuu muctadil yahay qur-aankii ku toosan kaa weynayntiisu ilahay weynayntiisay ka mid tahay tabaaraka watacaala taasi marka walaalayaal iyaduna waa qadiyo daruuri ah oo aan doonayay in aan muxuu ahay dardaaramada aan weliba aada iyo aada muhim ila ah maxaa yeelay saaxadeenna maanta qiyaadaadkii oo dhan baa ka dhalan dawladdii waa duntay hogaamiye dhaqameedyadii waa la dumiyey cid kale soo nool joogtay waa la dumiyey kala dambayntii bulshadani waa ka dhammaatay culimadii suldadoodii iyo dambayntii diin ahaan looga dambeeyey waa lagu galgashay ilaahay baan kugu dhaariyay soo macnaheedu ma aha warniga wadagoonidaada u noolow sooma warniga wadagoonidaada u noolowo hadduu nin walba goonidiisa u noolaanayo magaalana inagama dhaxaynayso nololana inagama dhaxaynayso ee waa inuu mar walba xayn intuu samaysto xoola xayn ari ah duurka ha aado sooma keligaasaad u noolaata waana adagka ma suuroobi karayso sooma waxbaa inaga dhexeeya ummaddu waa inay jirto andimadeeda ay ku kala dambayso andimadaana waxaa ka mid ah andimada diiniga ah iyo diqada diiniga ee culimada lagu qabo waana midda markay xaaladuhu yimaadaan xasmiga ay ku imaanayso waxaan uga gudbayaa masaladaas oo muhimadda aan doonayo inaan tilmaamo oo farac ahaan aan u tilmaamayo maalintii dhaweed culimadii fadhiiso qaraaraad bay soo saareen bayaanaad bay soo saareen way dadaaleen inta tabartooda aaraadoodu ha kala gedisnaato laakiin intanay soo saareen waxay u arkeen inayna shareecadiina meel kaga dhac ku ahayn shareecadiina inayna meel kaga dhac ku ahayn wax ummadii laysugu soo jiidi karo dhiiggeedii lagu baajin karo gaalada iyo muxuu ahaaye ujeedadeedii lagu fashilin karo dhib badan lagaga hortegi kara inay tahay baa u muuqata culimada way dhici kartaa inay gafaan mucarad buu yidhi way dhici kartaa inay saxaan oo islawaabka helaan mucarad buu yidhi kullu daalika hadday suuroobi karto adiga markay kula qumanaato oo ay wax ka mida kula qumanaato maahana hadday kula qumanaan weyda arrimaha qaarkood xaq uma lihid inaad culimada durto waad dhihi kartaa qodobkaasi aniga fahamkayga iyo garashadayda sawaab ilama ah haddaad aqoonteedii leedahay ahliyadeedii leedahay waad dhihi kartaa qodobkaasi ilama qumana diin ahaanna waa ila qaldan yahay laakiin waxaan ku banaanay inaad tidhaahdo kuwii meesha isugu yimid khawanay ahay laa yajuus laa yajuus biayi xaq inaad tidhaahdo markii horeba waan ogeyno niman waxay ahaayeen wax loo ballan qaaday ha xaggay usii socdeen markii horeba danay lahaayeen ma ahee niman wax ka warhaya ma bahaba waa niman waaqica ka dhacsan meelahaasay ka soo ordeen meelahaas shay maxay ka ogyihiin waaqicaa jira khalaas sharciyadoodii dhan baa lumisay markaas haddaad tidhahdo war mas'aladan ilama qumono waxbaa ka khaldan wixii ka khaldan muujiyo weliba waxaa kuu fiican oo afdal ku ah ninka soo saaray waxbuu ku saray waxbuu ku dhisay haddaad isku meeg joogtaan inaad u tagtood kala niqaashto oo tidhaahdo war sheekow masaladani waxaanay khilaafsan tahay nusuustanay khilaafsan tahay qawaacidanay khilaafsan tahay xadiidkanay khilaafsan tahay aayaddanay khilaafsan tahay maxaad ku talay ahlan wasahlan wamarxaba waxaad dhici karaysa inaad wax u faa'iidaysaan dhici ka maqnayso waxaad dhici karaysa inaad laf cadtoodin ku hayso aad khaldan taho in lagu saxaa dhici karaysa sooma ka mas'ale ahaan waa saas laakiin inaad culimada tacniso wax ka sheegto tuhunto muxuu ahaaye aad sharciyadoodii iyo wixii ilaahay siiyey ka sacdiso laa yajuus tacadiga iyo xadudubka noocaasa ma banaana culimadu waa culimo ninkii wax garanaya wax buu garanayaa xaqiisa ilaahay siiyeyna tabaaraka watacaala waa leeyahay wixii uu diin garanayona waa in loogu noqdo xaaladahan oo kaleeto dadkii xallin lahaana waa dadka culimada ah culimadu hadday isku khilaafaanna waa inay ijtihaadaadkooda iyo waxay wax ku dhiseen isu geeyaan oo iyagu ay ka wada hadlaan ninkii wax garanayana uu wax ku biiriyo ninkii aan wax garanayninoo jaahilana waa inuu dhegeysto ninkaan wax garanayninna waa inuu dhegaysto oo maqlo meel wax ka sheega marka sooma inbaa ii yimid oo wuxuu yidhi oo sheekow markaad waxaad qorayseen idinka ma caqligaa idinka maqnaa cilmi meel iska dhig bal cilmi meel iska dhigay caqligiinu ma joogin miya see waxu jiraan baan ku wuxuu yidhi dastuur gaal ah oo kufri ah markaad idinku leedihiin hala saxsaxo hala saxsaxo kufri miyaa saxma buu yidhi kufri ma saxma asaga oo dhan maad dhahdaan hala wada suuro diin ilaah iyo sharcigii iyo dastuurkiisa hala dhaho waxaan ku yidhi jawaabtuna ay tahay bini aadamku wuxuu dejistay miisaaqan meesha yaallana ku yaala ayi mawaasiiqoo dhanna ku taala waa laba qaybood qayb waa qayb ku saabsan tashriica iyo xalaal iyo xaaraam ku saabsan way qaybna waa qayb ku saabsan waxay dadku wada dejisteen ku heshiiyeen nidaam ay ku kala soconayaan ah aan shareecada ka hor imaanaynin tajaarib ama axkaam madaniya la yidhahdaa lawaax idaariya la yidhaahdaa jamciyadahaa dejista ururadaa dejista dawladahaa dejista andimada noocaaseen shareecada ka hor imaanayninna dhibaato ma laho waa lagu dhaqmiyo almuslimuuna calaa shuruudihim wa wixii xalaal iyo xaaraam taabanaya kitaab ilaah iyo sunno ka hor imaanayana waa in la yidhaahdo meesha waa in laga saaro la soco boqolkiiba siddeetan iyo ka badan miisaaqa meesha waxa ku yaalaayay waa lawaa'ic idaariya iyo nidaamkii lagu kala socon lahaa caasimadu waa muqdisho mashaariicay ka hor imaanaysa ya calanku calaamadaasuu leeyahay mashaariicay ka hor imaanaysa sidaasaa la isu dooran salaaxiyaadkaasuu madaxweynuhu leeyahay salaaxiyaadkaasuu leeyahay muxuu ahaaye ku-xigeenkiisuu leeyahay xafiiska markuu ka tago kanaan sii hayn war waxaa meesha ku yaalla intiisa badan waa nooca haddaad bedasho oo tuursana isagiioo kaleo baad keeni soo saas ma laakiin maxaa khaldan waa in la isweydiiyo miyayna waajibkayn in la yidhaahdo qodob hebel iyo qodob hebel iyo qodob hebel baa shareecada ka hor imaanaye waa in laga saaro wixii shareecada ka hor imaanaya mise waa in la yidhahdo isagoo dhan lala suuro qoriyo fikiisa laisla suuro kee saxsan ilaa baan ku dhaariya ya wixii shareecada aan ka hor imaanaynin waa mawaasiic bini aadamku dejistay idinka laftiinaa leh shirikadaha ganacsigaa isticmaala ururadaa isticmaala miin ahayn lawaa idaariye seen ku kala soconnaa maxaan isku ogaanaa seen isu maamulnaa waa lawaa idaariye dawladuhuna waa leeyihiin sidoo kaleto ururaduna waa leeyihin jamciyaduhuna waa leeyihin waxyaalaha noocaas oo kale shareecada kama hor imaanaya laakiin shareecada waxaa ku ka hor imaanaya wixii tashriic ku saabsan taxliil iyo taxriim ku saabsan wixii qadaayaadkaasa waa in shareecada la waafajiyo wixii khaldana la hadday marka noqdeen waxa noocaas oo kale ah qod- qodobo dhowr ah culayskoodu ha cuslaado oo aniga ilama fududa qodobada meesha ku yaalla ilama fududa miisaan ahaan shareecada marka la laakiin tira ahaan marka la yidhahdo waa dhowr qodob oon badnayn sawaabku marka marka waxa weeye marka qori iyo fiikiisa aan isla tuurna miyaa mise sawaabku waa in la yidhaahdo wixii shareecada ka hor imaanaya ha laga saaro ya walaalayaal ninkii yidhaahdo marka culimadu miyay indhala ahaayeen ha la wada tuuro maxay u odhan waayeen ya imaa ama isagunan fahamsanayn ama miisaaqa meesha yaaluusan fahamsanayn ama intuba waa jiraane danuu leeyahay sooma waa midaan idin leeyahay culimada waxay wax ku saleeyeen oo ku dhiseen waxyaalo badan oo muctabara weeye haddii laga doodana oo culimada aad kala hadashaan waxaa dhici kara wax badan inay idiin baxaan sooma yaa la degdegi mara intaa iyadoo ay saas oo laga yaabo masalada sawaab ahaan in laga hayo ayaa dhici karta haddana inuu intaa inuusan ku gaabsanine ay dhici kartaa inuu culimadii furo oo culimadii meesha ka saaro oo culimadii tuhmo oo uu muxuu ahaaye uusan waxba u reeba masalada mar walba walaalayaal aan kasoo horjeedno waxa weeye ee aniga aan doonayo inaan taqriiriyo culimadu way ijtihaadi ijtihaadkoodu wuu khaldami ama wuu saxmi hadduu khaldamana ninkii sixi lahaayo intaad u timaado ninka culimada kala niqaash khayr allah ku siiyo kaale kala niqaasho wax fahansiiyo waxa aad duurka kula jirto banaanka usoo saar sooma waxa aad duurka ku jirto ogoomay soomaalidu waxay yidhahdaan nin keligii garrabay he lagama garxelo keligaa markaad garramayso oo cid kula garramaysa ayna meesha joogin waxaadoo dhan waa wada gar ma dandamaa waxaadoo dhan waa wada gar leanna adaa isu saxaaya adaa isu saxaay laakiin markii aad timaado intaad garranto lagula garrabo oo lagula doodo oo lagula ta'siiliyo oo mas'aladii lagaala hadlo oo intaad banaanka usoo baxda aad muxuu ahay dadkii wax garanaya isu timaadaan wax badan baa kaa daadanaya watamtama markaasaad soo baxaysaa ama inaad saxsanayd ama inaad qaldanayd laakiin intaad banaanka ku garramayso ood shaarica ku garramayso hadda adaa isla garnay weligaadi allah waa adagta inaad aragto ruux leh waan khaldana ya binaadanka dabeeca ku abuuran way inuu isgarsiiyo isgarsiinta marka inta laga yimaado waxaynu wuxuu ku xalismayaa war ninkii cilmi lahow aqoon lahow ummadani maanta way dhiban tahay hadday wax ka qaldan yihiin kaalay culimadii la sax khayr allah ku siiyo kaalay baraaruji khayr allah ku siiyo kaalay sheeg khayr allah ku siiyo kaalay wax sax culimadii wixii ka khaldamay kaalay sax laakiin tacliiqa banaanka walaalayaal aan ka dayno culimadana sharciyadooda yaan la luminin fiqadooda yaan la luminin kalsoonida lagu qaba yaan la luminin ummadda yaan lagu dirin ayagaa idin dhalay ayagaa idin dhalay sooma culimaa idin soo saar been miyaa misoo horray culimaa idin soo saar in badan oo aniga aan ka mid ah annagoo suufiyo dhex taagtaagan suufiyo oo ilaahay iyo addoommadiisa kala garan laha waxay lahaayeen oo ilaahay sabab looga dhigay tabaaraka watacaala ma tahay mise ma culimada ilaahay tabaaraka watacaala sabab nooga dhigay inay waxna fahansiiyaan oo tawxiidka la garansiiyaan oo shirkiyaadki iyo khuraafaadkii sababtooda ilaahay nagaga soo saaray tabaaraka watacaala oon soo gaadhnay maanta inaan fahno maxaa sunnaa maxaa bidca maxaa dalaala maxaa hidaaya oo loo soo xidhay oo loo soo dhibay oo kusoo duqoobay oo ku rafaaday oo intaa usoo noolaa oo intaas oo khatar usoo galay oo qaar ka badan oo kamida loo dilay maanta inaynu idhaaha markay midhihii aynu nahay waxba kama jirtaan waxaa tihiin ma jiro ilahay baan idinku dhaariye ma gar baa waxaas gar maaha walaalayaal gar ma aha ninka culimada ku kacsanee ku boodsanee ka boodsanna caaqibadiisu akhiiran meel xun bay ku dhambaysa waa sunno ilaahay tajaarib bay leedahay waxay leedahay aathaar bay leedahay ruuxa ka carara culimadu iyo dadka ahlulcilmiga ama bacniya akhiiran wuxuu ku dambeeyaa khaatumo xumo iyo diinlaan inuu ku dambeeyo luxuumu lculamaai masmuuma hilibka culimadu waa sumaysan yahay ilaahayna tabaaraka watacaala sunnuu leeyahay dadka culimada ku kacsan ee laga kari laaya sunnuu leeyahay uu kula dhaqmo tabaaraka watacaala ibn casaakir hadalkiisiiyo marka walaalayaal khayr allah idin siiye culimadu waa macsuum idinma lihi ma khaldamayaan idinma lihi waxay soo saaro dhan waa wada sax idinma lihi laakiin waa dad dadaalay aanan rajaynayno insha allah inay qasadkoodu ilaahay dartii iyo ummadda waxtara ay ahayd maadaama ay sidaas tahay bacni iyo burud maaha abaalgudkoodu waa in aan wixii ay ku sawaab yihiinna ka qaadano wixii khalad loogu muuqdana aan kala niqaashno hadduu sawaab noqday kuwa caddeeyaanna qaado hadday ku ay ku cadaan weydana u cudurdaan insha allahu tacaala sidaasay ahaan jireen dhaqankii salafka iyo saxaabada iyo taabiciinta iyo a'immadii salafku saasay ahaan jireen inay isu cudur daaraan calaa aqali taqdiir haddii xataa iswaafaqi waayaan inay isu cudur daaraan baa ahaan jireen dhaqankoodii laakiin inay iscaayaan ma ahan jir inay wax iska sheegaan ma ahan jir inay isduraan ma ahan jir dhaqankoodu wuxuu ahaa xataa hadday culimadii wax isku khilaafsiin waa is ixtiraami jireen arday isu wada ahaayeen soomaalida a'imada waaweyne afarta kulli ardiya sheekh bay isu wada ahaayeen soo saa u garanaysaan alimaam shaafici caleyh raxmatullah abuu waxaa sheekh u ahaa maxamed ibn xasan ishaybani isagana waxaa sheekh u ahaa abu xaniifa maalik wuxuu sheekh u ahaa imaam shaafici shaafici wuxuu sheekh u ahaa axmed ibnu xambal waa ardo iyo shuyuukhdoodu imise mas'alay isku khilaafeen ayagoo culimo ah waxaan ka hadlaya waa calaa mustawa alculamaa calaa mustawa alculamaa ninkii culimee wax garanaya walaalkii oo caalim oo gafay ama wax garanaya hadduu arko yajibu calayhi inuu ku baraarujiyo u yimaado kala niqaas liana almu'mina mir'aatu akhiihi buu nabi sal alay slam mu'minku waa walaalkii muraayadii muraayadda markaad isku fiirinayso waxay ku tustaa wejiga waxa kaa saaran ee qashinka ee inaad iska suuliso u baahan haddana markay kutusayso kuma canaanato sooma kuma canaanato kuma guulguusho kuma dharbaaxdo kuma xumayso ayadoon waxba xumaana kugu samaynin baa waxay kutusaysaa dhaliishaada macnaheedu waxa weeye mu'minku walaalkii muraayad buu u yahay dhaliishiisuu tusaa iyo meeshuu ka qallocsan yahay asaga oon xumaan ku tusa ma la fahan walalayaa qodobka waxaan ugu dhaaranayaa ugu dheeraaday waxa weeye waa musiibada maanta taagan kala dambayn yar haddaan lahaan lahayn oo culimadeenu kelimada inoo hayso waxani ma jirin dhibkan ina haysana wax badan baa fududaan lahaa ee walaalayaal waxaan kaga baxaya warkuu kusoo gabagabeynaya kalaamka hadalka intiisa kale habeenka maan u dhidhiganaya wasaayaadka waxa ugu muhiimsan oo qodobada ugu muhiimsan ka mid a kala dambayntii shareecadu inaan umartay aynu yeelano culimadeenna wasankeeda iyo qadarinteeda aynu siino ijtihaadaadkooda wixii khaldamo aan u cudur daarno hadyigii salafka ridwaanullahi calayhim iyo saxaabadu sidaasuu ahaan jiray yaynaan lumin jazakum allahu khayra wabaaraka fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الأعزاء قرآن المسجد قرآن المسجد وأطلق علينا نقاط النظام ولماذا الصوماليات عرب وأخواني لواء أطلق علينا عربية الشيخ محمد عبد الله عربية المسجد بإذن الله وحياه dabdaaran guud ahaaneed oo ku wajahan dhammaan qaybaha bulshada dabdaaranka xadiidkii koowaad ee aanu soo qaadanay waxaa la leeyahay cabdillahi ibnu caamar dabdaaranka halkiisiiba kasii socdo waxaan baraarujinaynaa in wixii su-aalaha aad soo qoraysaan farteeda waadix u noqoto iyadoo sidoo kale aan baraarujinayo qodobada su-aalaha inay ahaadaan hadal la fahmi karo mararka qaarkood qofku wax qalbigiisa ku jiro cabsiraya alfaad iyo wuxuu damarinaya marka insha allahu alfaadda fahmi karo iyo farwaada aan ku soo qabtay jazaaka allahu khayra muxaadaradii uma bilaabantay maca fadilat sheekh tafadal mashkuuran wajazaaka allahu cana khayra
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الإسلام من التأكيد وآه محاضراتك هي كلمات تصديقها ee waaqic uma saaxiibta lagaga hadlayo jiha gooni ah iyo koox gooni ah iyo gruub khaas ah oo loola jeedaayo ma jiro cudur bulshada haysta ummadii haysta culimadu ay dareensan tahay unbaa la daaweynaya ninkii marka jiradaasi ay hayso laga hadlayaay ee dareemay ama dareensan inay nusuustii iyo cilmigii la sheegahayay inay qabsatay oo isaga ku dhegan tahay waxaa waajib ku ah in uu isa saxo oo naftiisa muraajaceeyo oo uu dib ugu noqdo qaab dhaqankiisa sidaana waa sidii ahaan jirtay salafka ridwaan ullahi calayhim iyo saxaabada bidaat waxay ahaan jireen haddii qur-aan soo dego ama nebigu axaadiis sheego salawaatu rabbi wasalaamu calayh qur-aankaasina ruuxii uu is yidhaahdo aduu kaa hadlayaa wuxuu bilaabi jiray inuu hogaansamo isla saxo laakiin mucaanado iyo madax adayg laguma aqoon jirin markay soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiy walaa tajharuu lahu bilqawli kajahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum waantum laa tashcuruun nin saxaabadii ka mid ah ayaa wuxuu yidhi aayaddaas aniga unba iga hadlaysa anigaa ahaa ninkii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh agtiisa codka kor ugu qaadi jiray markaasuu intuu tagay buu gurigiisa galay oo hin buu meeshaa la fadhiisay ilaa nebiga loo soo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo rasuulku yidhi sal alay wasalam ha yimaado saxaabigaasi aayaddu inay haysato ayuu fahmay hadduu fahmayna inuu isasaxuu bilaabay ruux kastoo muslim ah oo nusuusta iyo cilmiga iyo baraarujintu inay haysato dareensanna inuu cinaad sameeyo ama madax adayg sameeyo ma aha waajibka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh arrintaasi waa arrin maqsad oo muhim ah wailaa waxay noqonaysaa walaalayaal ceebaha iyo daliilooyinka bulshada dhexdeeda ka muuqda iyo cudurrada la saxayo in ruux walba uu yidhaahdo aniga kii ihayay lama taaban karo kii khuraafaadku hayeen oo tawxiidka ka leexday oo shirki u leexday shirki markii laga hadlo isagii baa boodahaya maxaa looga hadlayaa bule shirkiga anaa la ii jeeda midkii jahligu hayay haddii jahligii laga hadlo waxa la farta la yidhahdaa anaa la ii jeedaa buu leeyahy kii xadgudubka waday xadgudub haddii laga hadlo anaa la ii jeedaa buu leeyahy wahaakadaa ruuxa markaasi hadlayaaye culimada ah ama qalbigiisa ha kuula jeedo ama yuusan kuula jeedin masalo weyn maaha laakiin masalada muhimkaa waxa weeye wixii aad adigu isu aragtay inaad ku khaldan tahay inaad isasaxdo allah tabaaraka watacaala qur-aanka wuxuu noogu sheegay wamin annaasi man yucjibuka qawluhu fi lxayaati اdunya wayushhidu allaha cala ma fii qalbihi wahuwa alastu lkhisaam وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم هدي لغو إله نور إلهي كبق وواك خلدان صحي إسلوينا كإيكيلك وحو كحن باريا بندي إنو السيقلو حبنتي إنو السيوصو إنو كسي درو allah ka baq waaba uga dartayba akhadat lcizatu bilismi allah tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay dadka noocaasa ee markii xaqa loo sheego sawaabka loo sheego isla weynan iyo xadgudub iyo dembi ay sii siyaasadaan mooye aan wax kale ka faa'iidin faxasbuhu jahannam rabbi tabaaraka watacaala waxaa ku filan ee deeqi doona waa jahannama alla ka baq hadday ku deeqi weydo oo wacdigu ku deeqi waayo oo nusuustu wax ku tari weydo oo kibir ka sii qaado iyo dunuub inaad sii gasho iyo xadgudub haddaad ka sii qaado waxa kugu fillaan doona ku dejin doona waa jahannama sidaasuu rabbi ilahi tabaaraka watacaala mu'miniintu marka waa inay aada uga durkaan wixii cilmi ahaan ah ee ay u gartaan inuu cilmi yahay qur'aan iyo sunna ah waa inay u hoggaansamaan تسمع ما كان قول المؤمنون مؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا آه. سمعنا وأطعنا فضل كلام عليك لكن هذا هو اللي يستطيع وتشير تشير كتو معناه هذا هو يخطر بس جدا أنت تي برارسون بمدن تهاي علماء وحي كهالليسو وعذر بالشدة هيسته ama afraad ha u haysato ama jamaacad ha u haysato wixii la sheegay wixii kaa khuseeya waa inaad iska saxdo oo aadan isla weynan iyo kibir aadan ku kicin macnaha qodobadii haddaan ugu noqdo dardaaranka waxaa ka mid ah alcadlu walinsaaf fi tacaamuli maca almukhaalif markaad la mucaamuloonayso cidda ku khilaafsan oo aada mas'ale isku khilaafsan tihiin ama masaa'il isku khilaafsan tihiin waa in cadaalad iyo insaaf ruuxu uusan ka fogaan waxyaalaha daaweeyeyna ka mid tahay dhibaatooyin fara badan oo dadka dhexdooda yaalla khaasatan waktiyada fitnadu waktiga fitanku jiro oo fitanka waaweyn ummadda ay ku habsadaan oo xaaladda hadda aan ku jirno oo kale ah waxyaalaha lagu badbaado waxaa ka mid a alcadlu walinsaaf cadaalad iyo in aadan ka tegin xadgudub inaadan samayn nabigeena sal alay waslam kama fi saxiixi muslim markuu ka warramay fitanka ummadda ku dhici doona ayaa wuxuu yihi rasuulku yuri sal lay wasalam man axaba an yudkhala aljanna ويزحزح عن النار روحي جعل إن جنة لقليه نارنا لقفه قيو فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر geeridiisu ha u timaado isaga oo allah iyo maalinta aakhira rumaysan waa qodob walyaأti ila annaasi maa yuxibu an yu'taa ilayhi bu nabi sal alay slam dadkana ha ula yimaado waxa uu jecel yahay in isaga loola yimaado fiso janno ma rabtaa inaad gasho fitanka ka badbaado horta mabdaca iimaanka oo allah iyo aakhiro rumaysnaantooda si dhaba u xaqiiji qodobka labaad ee fitanka kaa badbaadin kara naarna kaa badbaadin kara jannana aad ku geli karto waxa weeye dadka waxaad ula mucaamalootaa sida aad u jeceshahay naftaada in lagula mucaamaloodo waxaad jeceshahay dadku inay kuula yimaadaan ula imow waxaadan jeclayn naftaada la jeclaynna dadka ka daaha waa qaacido aada iyo aada casiiz u ah oo nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu dhigay khaasatan xilliyada fitnada lagu jiro haddaadan rabin in lagu caayo dadku ma rabaan in la caayo xadgudub haddaadan jeclayn dadku ma jeclaa xumaanta aadan jeclayn dadka ka daa wanaagga dadku ay kula dheer yihiin haddaad jeceshahay inaad la wadaagtay wax kaa siiyaan kaagana dadka wax ka sii wixii naftaada aada la jecaysa dadka la jeclow waxaad naftaada la neceb tahayna dadka la necbo miisaanka haddaad qaadato wax badan baad kaga badbaadi inaad dadka adigoo kale iska soo qaado waxaa kaloo kutusaya xadiidkii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninkuu dhallinyaradaa ugu yimid ee uu dhihi jiray yaa rasuula allah iidan lii fi zina rasuulka ilaahay oo zinada ii fasax waa nin dhallinyara waxaan rabaa in la ii rugseeyo oo la ii ogolaado zinada nabigu sal alay slam waa u yeedhay soo fadhiisiiyey markaasuu wuxuu ku yidhi hooyada ma la jeceshahay hooyada in laga zinaysto ma jeceshahay maya walaashaa ma la jeceshahay maya habaryartaa ma la jeceshahay maya eedadaa ma la jeceshahay maya dee dadkuna hooyooyinkood iyo walaaladood iyo habaryarahood iyo lama jeclaba rasuulku salawatu rabbi wasalaamu markaasuu nabigu intuu laabta ka dharbaaxay buu u duceeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh macnaheedu waxa weeye dareenka nebigu uu dareensiiyey wiilka yarkaas siduu wax u fahansiiyey waxa weeye wuxuu dareensiinahayaa dadku waa adoo kale wixii aan ku dhibaya dadkana waa dhibaya wixii aad jeceshahay dadkuna waa jecel yihiin qaacidadaas marka waa qaacido muhim ah khaasatan xilliga khilaafku jiro oo la kala tegsan yahay guruubyada layahay la iskhilaafsan yahay la kala jeedo fitanka iyo balaayadu taagan tahay qaacidadaa haddaad ku dhaqanto wax badan baad ka badbaadiy ood ku nabadgeli allahna tabaaraka wa tacaala waa ka qur-aanka inoogu sheegay walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin calaa anlaa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa aayaddaa waxaa laga hadlayay gaaladaa laga hadlaya qaabka gaalada aan loo mucaamaloonayn ila nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh quraysh iyo gaaladii maka joogtay waa kuwii u diiday inuu maka galo aayaadku siyaa qaabkay ku imaanayaan markaasaa waxaa la leeyahay walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin cadaawad iyo colaad aada dad u qabtaani yaysan idinku xambaarin inaad cadaaladda ka tagtaan icdiluu cadaalad sameeyaa layidhi huwa aqrabu litaqwa alla ka cabsiga isaga u dhawaansho badan maxaa laga wadaa marka haddii sida sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi uu leeyahay haddii baad la leeyahay war mucaamalada gaalada markaad la mucaamaloonaysaan colaada aada u haysaani yaynan idinku kalifin inaad ka tagtaan cadaaladda markaan dad muslimiina oo ahlul iimaana la mucaamaloonayn inaan cadaaladda ka tagna miya maya cid walba cadaaladdu asaasay u tahay cadaaladduna waxa weeye ruuxan wixii xaqiisaa sii wixii xadgudub ku ana ka ilaali wixii xaqiisa a mari wixii xadgudub ku ana ka ilaali xataa xilliga la dagaalamayo oo gaalada lala dagaalamayo allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay dagaalama oo gaalada la dagaalama walaa tactadu xadgudubna ha samaynin fii maqaam marka la joogo jihaadka xadgudub buu leeyahay xadgudub adoo mujaahid oo dagaalamaya haddana xadgudub baa kaa dhici iimaanka oo diinta asaas u abaa xadgudub leh wixii xadguduba marka daayuu rabbi leeyahay tabaaraka watacaala dadka cadaalad kula dhaqma cadaaladana nebigaa saa u kaxay sal alay slam waxa weeye wixii aad jeceshahay in dadku kuula yimaadaan adiguna ula tag wixii aadan jeclayn in lagula yimaado laguga dhaqmana dadka ka daa saas way macnaha macnahaasi casiiska marka wax badan buu inaga daaweynayaa wuxuuna anfacayaa ruuxa xaqdoonka qasafkaagu hadduu xaqdoon yahay qaacidadaas iyo qaa- qawaacidda lamidka way ku anfaca xaqdoon dan kale ma lihi qasafkaagu waa inaad xaq ka hesho sawaab ka hesho kadibna xaqaasi inuu ku hogaamiyo atajarub litalab alxaq waana maqsad asaasi ah ruuxa ilaahay markuu hanuuninayo tabaaraka watacaala laba qodob buu ku hanuuniyaa tawfiiqda ku siiya qodob waxa weeyaan inuu juhdi iyo dadaal la yimaado sababkii inuu la yimaado intaad iska seexatoodan banayninba inaad tidhaahdo ilaahu i hanuuni socon mayso waa inaad juhdigeedii iyo dadaalkeedii la timaado qodobka labaadna waxa weeye inaad daacad tahay oo qasadkaagu xaqdoon aad tahay wa haddaadan xaqdoon ahayn dee lagu hanuunin maayo haddaad xaqdoon tahay laakiin jidkiisii aadan marinna lagu hanuunin maayo waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana taas waxaa ku tusaya ruuxu haddii uu xaqa meeshuu ka helaba qaato ama ruuxuu jecel yahay ka yimaado ama ruuxuu necab yahay ka yimaado ama kooxdiisii ha la timaado ama koox kale ha ka yimaado alxaqu axaqu an yutabaca xaqu ragga laguma garto xaqu raggu miisaan ma aha laakiin raggaa waxaa lagu gartaa xaqa الحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق حق ميزان سيدة ترابط عدة حق أتكا قادونيسو عدو دوني هالنقضي أريد حق كخصية شيطان كما في صحيح البخاري تعليقا حديث كوسوين حديث أبو هريرة يذكرنا إنسان الزكاة الفطر جل سورور يؤوردين هي ee saddex habeen uu shaydaan kusoo noqnoqonahay habeenkii saddexaad intuu qabtay uu yidhi kuma sii daynayo caawa ilaa nabiga aan kuu geeyey sal ly slam abu hurayra nin cilmi jecel buu ahaa markaasu wuxuu ku yidhi abu hurayrow labadii habeene horeba wuxuu ku fakaday ciyaal baan leeyahay oo waan baahnahay oo dan baa ii geysay oo nin iska geysiidaa isaga uu isaga naxariistay oo maarata uu isaga danqaday habeenkaa dambe wuxuu yidhi maya wuxuu yidhi abu hurayrow waxaadan aqoonin baan ku barayaa inuu iska geysiisa oo ha ii geyn rasuulka sal maxay tahay buu waxaad barayso wuxuu ku yidhi markaad firaashkaaga tagtood seexanayso aayatul kursiga akri shaydaan habeenkaa kuusoo dhowaan maayo abu hurayra hadduuba cilmi helayba waa iska sii daayay asiirkii uu gacanta ku hayay nabigu sal alay wasalam waxyi baa loogu sheegay wuxuu ku yidhi abu hurayra saddexda habeenba ciddii kugu soo noqnoqonaysa ma garanaysa maya bu rasuulilah min caadi wuu haystaa abu hurayra markaas wuxuu rajul ah buu ahaa wuxuu kuu sheegay oo ah aayatul kursi markaad seexanaysa haddaad akrisato shaydaan kuu soo dhowaan maayo waa runtii sadaqaka wahuwa kaduub buu nabigu sal alay slam run buu kuu sheegay laakiin si ahaantiisa waa beenlow been badanow laakiin arrintaan run buu ku sheegay soo marta maxaa laga wadaa markaa lama dhihin aayatul kursi hala akristo oo ha lagu akristo firaashka iyo marka la seexanayo shaydan qorigii iyo qiiqiiba waa laysla tuuraaya ina inaga tuura ya habay shaydaan haba yidhaahdo laakiin xaqu waa xaq sooma xaqu waa xaq yahuudi markay ku yidhaahdeen saxaabada ridwaan ullahi calayhim antum lqowm dad baa tihiin dad qiimale baa tihiin oo fiican lawlaa anakum taquluun haddayna jiri lahayn inaad leedihiin he maa shaa allahu washaa muxamed ilaahay iyo maxamed mashiicada alleh iyo mashiicada nebigiina inaad isku daba qabanaysaan haddayna jiri lahayn ummad baa tiimile arrintii nabigaa la soo sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh markaasuu nabigu wuxu uri sal lay sl waa runtoode sidaa ha dhihina maa shaa allahu waxdahu dhah bu nabi sal l ما sha allahu waxda lama dhigin yahuud bay ka soo jeedaaye yahuudi inagoo muslimiina inaad sixi maysee warkooda inaga tuura qiimo ma lehe maya waa xaq wixii xaqa ninkuu ka yimaadaba huwa huwa axaqu an yutabac cidduu doonaya ha ka soo kuli caaisha radi allahu canha haweeney baa u timi miskiin oo yahuudiyadoo dawarsanaysa iridday soo istaagtay caaisha waxoogaa bay siisay markaasa waxay ku tiri caaishay ilaahay ha kaa badbaadiyo cadaabulqabriga wayna ka dhaqaaqo caaisha cadaabulqabri inuu jiraba kama warhaysaba radia allahu tacala canha waardaa nebigii markuu yimi sal alay slam ba waxay ku tiri caaisha yaa rasuula allah isa oo yahuudiyada waxoogaa markaan siiyeyna waxay ugu tiri cadaabulqabriga allaha kaa badbaadiyo ee ma cadaabulqabri baa jira markaasuu nebigu wuxuu ku yihi sal alay wasalam caaishay cadaabulqabrigu waa jiraaye ilaahay ka magan gal cadaabulqabriga ha ku fiirsan macnaheedu wuxuu kutusma haddaad tidhaahdo sheekhaasi sheekhaasi wuu iga soo horjeedaa wuu naga soo horjeedaa waayaha wuu nagu kacsan yahay sidaas daraaddeed wuxuu sheegaya o dhan waxba kama jiro furma sax maa warkaas sax maa sax maa ma nihin culimadannadu waxay noo sheegtaa xaq ah kuwaa kale sooma warkoor ka baxa ma wax jira maaha alxaqu axaqu an yutabac mar haddaad tahay xaq doon tahay xaqu meeshuu ka muuqdaba waa baadidaadii wey baadidaadoo kaa luntay meeshaad ku aragta uso adigu meli hada huwa yani waxa weeyaan alxaq waa daalatu lmu'min ruuxa mu'minkaa baa'ididiisii wey meeshuu keenaba isagaa tagaa qodobkaasi waa qodob mid oo asaasi ah oo ruuxu inuu tajarud sameeyo cadlina kula dhaqmo dadka iyo abaraadka iyo jihooyinka ay iskhilaafsan yihiin huluwiga iyo iska iska ilaaliya muxuu ahaayey muxuu ahay cadaalad darrada iska ilaaliya qodobka kaleeto waxa weeye luzuumu lwasatiya wa mujaanabatu alghuluwi fi masaa'il diin masaa-isha diiniga ah in laga fogaado xadgudubka iyo kasoka dhaca laba cudur baa bini aadamka baabi'iya cudur waa taqsiir ama tafriid cudurka kalena waa ifraad ruuxu xuduuddii ilaahay dejiyey inuu dhaafo ruuxla xuduuddii iyo soohdimihii alla dejiyey inuu ka soko dhaco labaduba waa kala maxaa la doonayaa wasadka in la laazimo dhexdhexaad waa tilmaanta ummadda nebigu ay leedahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wakadalika jacalnaakum ummatan wasata ummad dhexdhexaad baan idinka dhignay litakunuu shuhadaa cala annaas ummad mar yani caadiliin ah oo dhexdhexaad ah si aad ummadaha kale ugu markhaati kacdaan bimacnaa haddaadan caadil ahayn markhaati ma geshid wa ummadda waxaa markhaati ay ugu noqonaysaa ummadaha kale oo ugu markhaati kacaysaa leanna waa ummad dhexdhexaada oo cadaalad ku salaysan wasatiya wey diinteedu waa wasatiya oo diimaha kale marka loo fiiriyo diinta islaamku dhexdhexaad wa ahlu sunnaha marka la fiiriyo manhajkooda firaqa kale la garab dhigo waa wasatiya waa dhexdhexaad fii kulli lmasaa'il mas'ale kalesta markaad soo qabato manhajkooda iyo dariiqoodu waa dariiqu lwasat wasatiya wey wasatiyadaasi waa midka marka qur-aanku tilmaamay guluwigana waa kadib yaa ahla alkitaabi laa takluu fii diinikum war diinkiina ha ku xadgudbina nabiguna wuxu uri sal lay slam iyaakum walguluwa fi diin iska jira xadgudubka diinka lagu xadgudbo xadgudubka diinka lagu xadgudbo xuduuddii iyo soohdintii la tilaabiyo fii masaa'il alaxkaam fii masaa'il aliimaan fii masaa'il alictiqaad fii masaa'il asulukiyaat fii masaa'il alcamal fii kulli lmasaa'il masaa-ishaasoo dhan waxaa la doonayaa xuduuddii shareecadu dhigtay inaynaan tilaabin inaynaana ka soko dhicin alxasanatu bayna asayi'atayn xasanadu waxay u dhaxaysaa laba sayi sayi'at atafriid wa sayi'at alifraad midi waa soko dhac midna waa tilaabid midi inaad gudubto oo dardarto ama waa inaad xuduudda ku ekaato ama waa inaad ka agdhawaato waa ka nabigu sal alay wasalam sadiduu waqaaribuu sadiduu waxa weeye toosnaada oo kamaalka gaadha kamaalka qaaribuna waxa weeye haddaad kamaalkii gaadhi kari weydaan dhoweeya saas way macanaha yacni taargetka aada tooganayso marna isagii baad la heshaa ood ku dhufataa marna agtiisaad ku dhufataa labada mid baa lagaa rabaa laakiin inaad meel xoog ku dhufatahay talbiisan yahay wey. sadidu waqaari ama kamaalka hel ama ka agdhowow hoosna ha usoo dhicin xadkii iyo soordintiina ha bilaabin wey macnaha guluwiga khaasatan bidaat maalmahan yani aad iyo aad qadaayaadka guluwiga loogu samaynayo calaa mustawa caalam lislaami wakhaasatan calaa mustawa baledkeena waxaa ka mid a qadaayaadka takfiirinta iyo xukunka ruuxa in lagu xukumo riddo lagu xukumo wabittaali in dhiiggiisa la fududaysto iyo xoolihiisa la fududaysto waxaa nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi calaamaadka qiyaamadu markay soo dhowdahay lagu garan doono waxaa ka mid ah lix arrimood lixdaa arrimood waxaa ka mid ahaa istikfaaf bidam dhiigga oo la fududaysan doonaa ka mid dhiigga oo si fudud loo daadin doono fitnada muslimiinta dhexdooda ka dhacda oo dhiiggu uu noqdo shay rakiis ta'wiil lagu banaysto shubha lagu banaysto sicab lagu banaysto ruuxa muslimka ah waa muslim asal ahaan hadduu muslim yahayna islaamnimadiisii iyo cismadii dhiiggiisu kuma zuulayso shay shakiya ama tuhmaha lianna alyaqiin laa yazuulu bishak islaamnimadiisii baa sugnaatay oo yaqiinan u sugnaatay yaqiin inay kaga zuusho mooyaane wahmi iyo ixtimaal iyo ismoodsiin iyo danni islaamnimadiisu ku zuuli mayso waa in yaqiin la helo u dhigmi karta tii hore uu ku sugnaa oo zuulin karta saas daraaddeed bal ixtiyaar iyo dadaal iyo taxadar aada u fara badan bay ahlu sunnuhu waxay ka qabaan masaa-isha takfiirinta iyo alxukmu cala annaasi biridda dadka oo gaalnimo lagu xukumo wabittaali dhiigoodiiyo xoolahooda la banaysto waa masaa-isha ay ugu ixtiyaad iyo dadaal badan yihiin ahlu sunnuhu maxaa yeele waxay garanayaan dhiiggu wuxuu yahay xooluhu wuxuu yahay culayska ay leeyihiin ilahay agtiisa tabaaraka watacaala haddii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninkii saxaabiga ahaa usaamata bnu zayd ee gaalkii dhibka u geystay dilay markuu gacanta u qaaday oo seeftii kor u qaado dili raba ashahaatay hadduu nebigu yidhi sal alay wasalam xaggeed ka geli doontaa laa ilaaha ila allahu markay timaado maalinta qiyaamada usaamo xaggeed geli doontaa gaal buu ahaa wuu dagaalamayay dhib buu geystay nafta markuu u yaabayna laa ilaaha ila allahu usaamo gartiiba ahayda wuxuu rasuul ilaahayow ninkani nafun baa u geystaye laa ilaaha ila allahu daacad kama ahayn waana sida daahirkaa sooma sidaa yani daahirka noqon karaysa wy markaasuu nabigu wuxuu ku yihi sal alay wasalam laabtiisa maxaad u jeexi weyday bal aad ogaatid wuxuu qasabka u yidhi maadaa jeexay laabtiisa usaamata bnu zayd radia allahu tacala canhu ardaah naftaa qabatay nafta ilaa uu tamaniyo maalintaa ka horba inuusan islaamin sooma haddii xaalkaasi ninka lagula dhaqmayo uu noocaas yahay bilaahi calaykum ruux muslim ah oo islaamnimadiisu muxuu ahaaye daahirkiisu iyo muuqaalkiisu muslim yahay see loogu fududaan karaa diigkiisi iyo gaalnimo ku-xukunkiisa iyo riddadiisa loogu fududaan karaa masalo adag waa si aan idiin sheegay wasaayaadkii horo sideedaba arrimo haddaad aragto ruux ku fudaanayo ku degdegaya aqoon daraa haysa oo hadduu garanayo dhibka ay leedahay iyo culayskay leedahay kumuusan degdegan kaba soo qaad masalan laba waxaa jira qulwiba hadda socda saaxada laba qulwi baa socda qulwi wuxuu ku wajahan yahay meelo badan buu ka jiraa meelo badan buu ka jira wuxuu ku wajahan yahay dadkan mujarad shubha tuhma in muxuu ahaayey dhib loogu geysto ma wax jira waddankan sideed iyo tobanka sano soo burburahayana dhiiggu wuxuu u daadanaya qaarna isagoo iska cad baa la daadinaya qaarna shubahaad baa lagu daadinaya guluwiga kale dhanka kale kasoo jeeda waxa weeye akhfaa iyo gafaf dhacay ayaa inta mujaahidiintii oo dhan loo saariyey ayaa maanta waxaa la taagan yahay xataa in loo quuri la'yahay mujaahidiintii magac mujaahidiin xataa loo quuri la'yahay waa baraf kale jahiluuntii soo dagaalamay oo ilaahay tabaaraka watacaala uu sabab uga dhigay gaalo inay waddankan ka saaraan oo qaarkood ku shahiideen shahaadada allaha aqbalay oo u soo rafaadeen ha u soo rafaadeen yaa maanta mujtamacii khaladaad la arkay oo dadka qaarkood ka dhacday baa inta lagu camimaa waxaa la leeyahay khayr laawayaan khayr laawayaan iska dhaaf caamadeen qaar wadaadada ka mid ah waxay u ogolaan laayeen xataa keliya inay dhahaan waa mujaahidiin waa fidno wadayaal baa la leeyahay war fidno wadayaal maxay waa quluwi dhanka kala waa faraski kala wuxuu leeyahay ibn xajar caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay cilmiga waxaa fasaadiya altacmiim fii mawdici taksiis meel khaas ahayd oo cid ku gooni ahayd oo koobnayd inaad dadka wada saarto ood ku wada xukunto waxay ka mid tahay waxyaalaha cilmiga fasaadiya waana mas'ale khalada guluwigaas dhankaa iyo dhankaaba aan lama rabo marka acti kula dii xaqin xaqah ciddii xaq lahayd waa in xaqiisa la mariyo ciddii xaq lahayd waa in xaqiisa la mariyo ciddii soo dadaashay ilaahay baa tabaaraka watacaala abaalkiisu agtiisa yaalaay laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuuran walaa shukuuran asxaabu rasuuli lahi sal lay wasalam raggii horay loo dilay ee jihaadka midhihiisii aan wax ka buraninee wax ka goosanin waxna ka dhalanin bay tamanin jireen raggii soo gaadhay futuuxaadka ee jihaadka midhihiisii wax ka goosan muscab ibnu cumayr ay tamanin jireen raggii intay soo dagaalameen soo rafaadeen diinta usoo halgameen haddana ayagoo midhihii waxba ka goosanin xataa mare kafan looga dhiga la waayo kafantiisii xataa wax dhamaystira loo waayo raggaasay tamanin jireen oo waxay dhihi jireen midhahoodii aakharay u wada jiraan abaalkoodii oo dhan aakharu u jira wax weyn sooma adiga marka juhdigaad samaynayso haddaad cilmi faafinayso cilmigaaga ilahay baad ku leedahay haddaad mujaahid oo dhulka islaamka gaalo ka saarayso ilaahay baad ku leedahay tabaaraka watacaala haddana maca daalika iyadoo sidaa ay tahay mujtamaca muslimka waxaa waajib ku ah oo laazim ku ah dadka juhuudda bixinaya diinta u shaqaynaya in yani wax weyn loo mahad celiyo man laa yashkur innaasa laa yashkur illah dadka ruuxaan ciddii wanaag la timid aan u mahad celin ilahay waa mahad celiso tabaaraka watacaala marka in abaalkoodii o dhan la baabi'iyo juhuuddoodii la baabi'iyo laga soo qaado dadkii nawaaqiga wadayaal ah shacabkii lagu dilo oo laga horkeeno masale saxa maaha waa quluwi dhanka kale ah in la tabarufo oo la fogaado oo quluwi la sameeyo oo dhiig aan banaanayn la daadiyo oo xadgudub lagu kaco iyadana waa xadgudub iyo quluwi dhanka kale ah maxaa la doonayaa marka wasaqiye iyo dhexdhexaadnimaa la doonaya inaan xaggana loo dhicin xaggana loo dhicin wasaqiyadii iyo dariiqii dhexda ahaa in la laazimaa la doonaya oo macnaheedu waxa weeye qolana waxay ma- matalayaan fikirkii irjaaga qolana waxay matalayaan fikirkii khawaarij khawaarijna waxay caan ku ahaayeen in dhiigga la fududaysto si fudud lagu daadiyo murji'aduna waxay caan ku ahaayeen gaalnimadiiba inay yidhahdaan gaalnimo ma ahee waa wa iska saqaa'inba islaamkaba lagama baxaba waa un la galaaye lagama baxo waa un la galaaye lagama baxo murji halkaas joogtaa sooma murji halkaas joogtaa marka fikirkii irjaagana inaynaan ku dhicin fikirkii khawaarijtana inaynaan ku dhicin inaan iltizaamno wasatiyadii ahlusunna waljamaaca ee saxaabadiiyo salafka aan ka soo gaadhnay waa qodob aada iyo aada asaasi u ah qodobka kalaysan doonaya inaan wax ka tilmaamo waxa weeye التثبت والتريث في معالجة القضايا arrimaha noocan oo kaleeta ee xasaadka ah iyo nawaadiishan caan caamka ah markaan cilaajinayno oon ka hadlayno oo aan wax ka qabanayno waa inaan aad iyo aad u hubsanno kaadsiyooni iyo deganaansho badanna aynu ku sifaysnana la doonay aanaan degdegin tasabutku waa muhim kaadsiyoonidu waa muhim ha degdegin go-aan qaadashada ha ku degdegin ma'aalaatu lumuur fiiri maxaa ka dhalan kara ficilkaaga fiiri maxaa mafaasida miisaan maxaa masaalixoo ka dhalan karta miisaan markaad miisaanku kuu soo baxood wax miisaami karayso waxa ka imaan kara inay maslaxadiisu badanto raajix tahay markaasay ku banaanta waa in aada iyo aad markaa dadka wax garanaya qadaayaadkan miisaamayaan waa inay aada iyo aada tarayus ku sameeyaan waaqicu waa